waxaan kuu sheegaya waa maqlayna warkaas waa maqlayo muqdisho dalka carada soomaaliyeed ay ka mid tahay oo gobolada soomaaliya ay ka mid tahay gobolada soomaaliyana xaqooda muran iyo dood iyo hadal kuma jireen oo cid walba iyadaa tashatay oo waxoodii dhistay oo ilaahayba haddaan laga waayo nina waxuma yeelin ninana kulaba talin wa saas yeela iyo saas yeela hadda nimanka anigu waxba ka sheegi maayo dalkana nimanka madaxbay u yihiin oo dalka madaxbay u yihiin oo dadka soomaalidu meesha geysatay weey oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda gobolada iyo dadka soomaaliyeed oo shaqasiyaadka ayagoo ka mid a ayaa nin walba xilka la saaray oo loo doortay oo loo dhiibay oo hogaankiisa la yidhi meesha adaa madax ka ah ninkii hadaalad sameeyana waa loo colcelinayaayoo waxa waddanka ku nool waa dad waxgasta ninkii cadaalad darro laga tirsadaana intii uu madaxa madax yahana wixii uga kalay waa nasiibkiisa wixii ka dambeeyana dadku waa ka tashanaya ma garata ummadda ilaahay oo tashanaysayna ka mid yihiin dadka reer muqdishada ay ka mid yihiin waa u fiicnayd ayaga aad bay ugu fiicnayd inay xaga muqdisho iyo masiirka iyo siyaasadda dalka ay ku leeyihiin inaan lagu murmin oo loo diidin oo aan la odhan haddii aan la idankeeda leeyahay markii uun dabka laga yidhi war xaggeenna la ku og yahay war bal aan ka tashanno in wax loo heli kariyo in kale aan ka tashanno hadday yidhaahdeen ayaga waa gartood laakiin waxaan leeyahay dadka reer muqdishaad waxaa la yidhi ishi laga gartaa ushii lagu dilaa baa la yidhi ishiisa ninkii laga garto a ushiisa inta lagaasa lagu dilaa dadka reer muqdishood waxaan kula talinaynaa ayagu intay isku yimaadaan gobolada arlada ilaahay ku nool oo dadka lagu nool yahay sida dadkeedu u tashaday ha u tashadeen maamulkoodana ha samaysteen ninana iyo ku xadgudbin dadka ilaahay abuurtay oo dalka dalalka jooga soomaaliya ay ka mid yihiin sidiis ha u xisaabtameen saasaan leeyahay hana u dhiseen dalkooda ayagu nina ayay ka soo nina ayay ka tuugin nimanka madaxdaana hadday yidhaahdaan war muqdisho ummadda ilaahay dalka ay joogtay ka mid yihiin xaq bay leeyihiin ay yidhaaheen guddigoodu ha tashadeen waxa rabaan ha sheegeen hadday dadka reer muqdishaad masiirka ay siyaasadda ku leeyihiin wax ka sigaadaa dooni mahayaan oo u ogolaadaanna waa ku mahadsan yihiin haddayan ku u ogolaan oo ay ka murmaan oo nimanna yidhaahdeen annagu dad waxgartaana waana maqlaynaa cid walba hadalkeeda ay yidhaahdaan maya maya maya magaalo madaxdaa la yidhaah dadkay ka dhaxaysaa gaaru male warkaas dad uu carada ku hadlaya waa maqlahayay hadday isku raacaan arrintaasna haddee dadka reer muqdishaad talaa u taalla ayagaa ra'yigii ay ummadda ula mid noqon lahayeen kula mid noqon lahayeen iska rabaa laga rabaa inay ka fakeraan hadday yidhaahdaan haddee ay gala waayaanna waxaa la yidhi waxaa la yidhi geela xayawaanka ilaahay abuuray oo dalka ummadda haysato lagu nacfiyo geela ugu xoog badana la yidhi asagana ratiga ugu xooga badan oo toban jirka ah wiil yaroo aan toban dhamaysno lix tisbiya shan toddoba sana jeer soo hogaasha oo rara oo aruma khiyaamaa la tusaabaa la yidhi xooggiisa iyo awooddiisa oo la yidhaahdaa warwaanigii xooggaan iyo awooddaana laheede maxaa isaga dhici weyda markii saa lagu ralinayay ummaddaas haddee alla kuura xaggee xaggee maankaagu jira quwaddooda waxay arkaan markii aakhiro la tago dadka moogaha oo xisaabta u naqata u arkaa hadday haddaba xisaab la yihiin oo aqliga yihiin oo waxgartaanna ayagoo ninna ku xadgudbahaynin oo ninna aan dalkiisa iyo dadkiisa kula dirinayn ummadda ilaahay sida ay nin walba qodob walba qaybtooda u qaatay qaybtooda ha u qaateen dalkooda ha dhisteen dowlad gobolada ha samaysteen maamulkooda ha hagaagsadeen cidnana yay sugin cidnana yay ku cadgudbin anigu dadka reer muqdishaadna saasaan leeyahay nimanka haatan dalka madaxda u ahna anigu waxba ka sheegi mahayo hadday cadaalad iyo sinaan iyo dadku waa isla mid ay gartaan oo soo qadimaan waa ku mahadsan yihiin hadday ma garanaysaa iskula dhegaan oo dadkaas yidhaahdo xorriyadiisa loo diido oo masirka siyaasadeed laga hor istaago oo la yidhaahdo cagta dusha loogu dhufto hadda dadku ilaahay buu leeyahay ilaahay buu leeyahay dad waxgartana waa yihiin hadday ku dhaqmayaan awood iyo xuduud iyo tiro iyo taya iyo tayaabba ilaahay baa siiyey inay ismeel maragaan ayaa laga rabaa taa saasaan ka leeyahay aniga idigu maysa ma garan waa gartay mis leedahay shaksiyaad siyaasiyiina ayaa ku dhegan xaqii muqdisho ismar iyo dadka looga wada jeeda dadkao dhan baa arkaya maana anigu kaligay wax ka sheegahaya maanaase kaligay indha iyo aqli leh ummadda ilaahay baa ujeeda dad wixiisi inta asagu meel dhigtay oo wax kula dooday iyo wax u diiday iyo wax difaray dafiray midna aan la arag ayaa wuxuu leeyahay meeshaan inayan xaq lahayn oo siyaasad iyo xurmo lahayn ku talinaya ku tillaabsanaya ayagoo iska dhahaya haddii aan la kuurey waa caasimada dadka ka dhaxaysa oo saas leeyahay caasimadihii lamid ahaa iyadoo soomaaliya caasimada koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad iyo afaraad waa la wada yaqaana dalku siduu ahaa muqdishona maana intii kaleeto dad baa sheegto haysta oo sida ay rabaan ugu dhaqma oo nina aan kala tashanahaynin hadda muqdishona hadda dad baa jooga oo dadaa jooga haddii dalka la isku soo celiyo la war madnimo qaran ha loogu taliyo oo yaan waxna la kala sheegan waxna haddii alla idankeeda leeyahay aan cid gaar u qaadatay iyo jin layihaana hadda dadka reer muqdisho hayuu weeye hayin basiisaba hayuu weeye ayagoo deegaankoodii la joogo dekedoodii iyo ayraboorkoodii iyo hantidoodii iyo waxoodii lahaa la cunahayo oo lagula jiro oo la joogo nin walbana gurigiisii iyo ilmihiisii uuga dirsado wuxuu lacagta uu ka qaado xamar ayaguna ay gobolladoodii iyo caradoodii midna oya wax ka imaanin ayaa lagu la garan laayahay war dadkaani yaanaan kicin oo dadkaani waxbuu gartaa yaanaan ilaahayba haddaan laga waayin aanaan ku xadgudbin dadka xaqiisa ha loo ogolaado waxa ay samaynahayaan oo soomaali gobasha ay u yihiin iyo say u soo dhawaynahayaanna halooga mahadceliyo aanan u ogolaano waxa dee alla idankeeda leeyaa dadka kalaa haysanayaana u diidin ma gartaanoo hadda ku hadli mahayaano kuwa meelahaas ka yimid oo anigu haddee afwaa godobaaday hebel iyo hebel aanan ka lahayn laakiin dadkao dhan la ogyahay oo yaqaano hebel hebel loo yaqaan annagana waxba ka shadimayn madacooda ayaa hortaagan oo diidan oo dhan ma jirto lama siinaayo mana leh saasay laleeyahay ma taasaa hadal rabta dadkao dhan a wada jeede ninkii isa dabana ilaah waxaa la aadanaha ujeeda uurka ninkii dabana ilaaha ujeeda dadku waa iska warrabaa nimaan laga warrabay qaabkiisa iyo ficilkiisa lama arko marka dad baa hortaagan dadaa hortaagan laakiin haddee waxaa la is hortaagayaa ishii lagartaa ushi lagu dilaa ninku hadduusan qoladii aan tashan karino waxaasaa nagu xun iyo waxaasaa nagu fiican midnaba aan garan hadda cid walba waa hawoonaysaa laakiin ciddii ayadu waxeeda ninana ku xadgudin waxeedana ku dhaqaaqda taladeedana haysatana cid hadda wax ku daranaya iyo cid hor istaagaya mid awlaa la arag dalkao dhanna sidaa lagu wada hartay oo lagu wada maystay waa gartay marka maxaa tilaabaa haddii ilaa hadda aan la caddayn xaqii muqdisho ay lahayd maxaa tilaabaa is leedahay reer muqdisho way u furan tahay nin waliba wixii uu haystay iyo deegaankiisii iyo beledkiisii uu tashaday iyo gobolku deganaa uu u tashaday oo wax ka dhistay oo maamul goboleed ka samaystay oo ammaankeeda sugtay oo dadkeedii isku duuray meesha uu joogo dadka reer muqdishada saasaa la gudban inay dhistaan haddii aan la kuurey maamulkooda samaystaan oo midna iyo ku xadgudin gaal iyo muslim qof bini aadam iyo ku xadgudin maamulka dawladdaani wixii dawlad dhexe ah oo haddii aan la idankeeda leeyahay dawladda dhexe dawladdu soomaaliya maamul goboleed iyo dawlad goboleedyo weeye carada waxa jooga soomaaliya muqdishoaba ka dhimanba intii kaleeto waa loo dhameeyey jawhar iyo iyo hiiraan shabeellaha dhexe hiiraan ayaa dhimanaa haatanna waa loo fadhiyaa iyadii waa shirkeeda waa loo fadhiyaa muqdishoba ka dhimanba cid walibana meeshii ay joogtay haddii ala kula maamul ka samaysatay dadka reer muqdishoada warkaasi u yaallaa dadka reer muqdishoda u yaallaa waxa ku disaara iyo waxa ku haddii alla kuu rooyahay nacab iyo wax ku lacadiyana mooye cid qadarinaysaa ma jirto dawladdana kuwa haddan reer muqdishaad u dhashana waa ku jiraan hadday dooda adkeeyaan waxaa la leeyahay war haddee saw yaa laydin garao laydin dhihin haddii alla kuu rumeey nimankaani qabyaalad iyo ficilay ku socdaan waana madax yaa la dhihin waa dartood ha iska aabuseen ha iska joogeen hadda maaha iyagu ha iska joogeen dadka kale xag buu jiraa dadka kale xaggee jiraa xag ma waan la maqlayn ma waan la arkayn ma waan la ogeyn ma uda dadka lamid ahayn hadda dadka joogo a hurdahaye waxba kuma aadana waxba kuma aadana hadday marka isgartaan oo ay iyagu waxooda dhistaanna dawladda dhexe dalkay madax ka tahay iyadoo dhani dalkay madax ka tahay caasimada dadka ku doodahayana caasimadda waxaa la yidhaahdaa madaxtooyo iyo degmada ay ku taal aa la yidhaahdaa caasimad intaasaa la yidhahda lix iyo tobanka toddobiyo toban degmo weliye degmada caasimadu ku taalo ayaa maamul goboleedkii haddii meel kale la geynahayana ma cidi loo diidanyaha labaarka hala geeyi haddii oo lagu daraynahaye haddaan meel kale la geeyo la aragna dadkan canaar iyo dhib ha ku ahaatee madaxtooyo iyo magaranaysaa degmada ay ka tirsan tahay ayaa ilaahayba haddaa laga wada caasimada haloo daayo lix iyo tobanka gobol oo kale degmo oo kaleetana maamulkooda ha dhisteen laba maamulay noqon karaan laba maamul gobolay noqon karaan laakiin hayaradoodaana qaane bal mid kaliya ilaahu wuxuu yidhi tanayiilkiis tawkaan kula galay ilaah tawkaan kula galay bal laba ilaaha qabee lix iyo tobanka degmoo kaleeto hal maamul ha ka samaysteen saasaa la iyadoo mid ugu daraanayn degmada ay ku taalla iyo haddaa la kuree madaxtooyana hadday caasimadii ka dhiganahayaan ha ka dhigteenoo safiiradii ay joogaanoo ilaahay baa haddaan laga waayan dawladdii ay joogto xubnaheedii iyo baarlamaankeedii iyo waxeedii ay joogto ha dhisteen oo wax ka dhigteen oo haddee alla kuree ha qaateen inta kalena dadka dadka joogaa ha u tashado oo ha dhisto oo ninaya wax ugu dhibin haddii markaas bal haddee soomaalibaa la yaqaanaa faylo koradeeda iyo haddii alla kuu roon yahay aadigeeda la yaqaanee haddii lagu soo markaas ayadaas lagala baxsan waayana hadda iyadana go-aankii wixii la gudboon go-aan ha ka qaateen ayaga taalla wararda dadka reer muqdishoana indhaha kala qaada indhaha kala qaada ma waanaan dad ahayn labada dhood kala qaada saasaan leeyahay